sidaad u sheegtay ha waxaan soo saarnay warsaxaafadeed aan si wada jira u soo saarnay wasiirada howlaha guud afar dowlad goboleed waxawaaye dowlad goboleedka hirshabeelle puntland galmudug iyo jubbaland warsaxaafadeedkaas waa warsaxaafadeed isfasiraya sidaad u aragtay wuxuu ka hadlayaa laba qodob mid waxa waaye shir lagu qabtay magaalada muqdisho toban iyo shantii ilaa toban iyo lixdii bishan oo looga hadlayo maxay ahayday looga hadlayo sharciga lagu abuurayo hay-adda wadooyinka highway authority-ga dalka kan kalena wuxuu ka hadlayaa mashruuca tayeynta iyo mashruuca tayeynta hay-adaha howlaha guud waa wasaaradaha howlaha guud ee federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo waaxda howlaha guud ee gobolka banaadir labadaa arrimood ayuu warsaxaafadeedku ku kooban yahay yuu dheer yahay hase yeeshee labadaa arrimood ayuu taabanaya